halkaan waxaan ugu tala galnay maadaama aan ognahay dhowrka burburkiisa dhibaatooyinkiisa aad inay badan yihiin xaaladaha aqooneedna ay aada u hooseyso aan garanayno marka hadda hay-adaha nacaawiyo iyo dulada dowladda siday xaaladooda tahay ayaan waxaan garaysanay anagii dhalinyarta aheed inaan dib u abaabulno waxbarashada ayadoo markaas aan fiirinayno nimanka asaran agoonta cabsiyayaasha annagoo fulanayno oo dadkaan fulanayno oo priority-ga noole ay sow ka yihiin dadkaas ayaga annagoo fulanayno ayaa waxaan ugu magac darnay barnaamijkan waxna baro biilkana raadi waayo waxaan garanaynaa in badan oo wax inay baratana rabto waktigana ula marka saas aawadeed macalimiinta saasaan ku keennay inay waktigi waktina ay kusoo shaqaystaan waktina ay ku bixiyaan arsidaas ardayda laftigooda kuwa aan shaqada ka maarmin waxaan u samaynay tentable wakti ay macnihii waxna ku bartaan waktina ay macnihii samaystaan inay shaqooyinkooda gutaan marka arrintani iyo fikirkani markaan aragnay waxbarashada habka ay marayso sida u liidan tahay dadka reer horeedkana wax u maqanaysan jirin agoonta wax u maqanaysan jirin qaarkood cabsiyayaashana ayba yihiin kuwa badda soo buuxiya iyo kuwa daraagiska ah ay yihiin kuwa qaridaada ugu badan ee ka imaada hadda sidaan ognahay dalka burburka iyo dhibaatada uu ku jiro qayb ka tiyihiin waxaan ugu talagalnay inaan ayagaas aan ku soo saarno oon bal twenty twenty twenty twenty twentyga inta laga gaarayo aan bal ku dayno inaan isbeddel aan keenno ardayda ah oo dhigata waxaa waaye kow iyo toban gabdhood iyo waxaa waaye sideed iyo toban wiil ayaa hadda ka howlgalo oo aqoon iyo cabseeyaal weliba cabseeyaasha ay u badan yihiin dadka meelaha dargajiifka ahaa ay u badan yihiin waxaa hadda kaalinta labaad ku jiro agoonta ayaa ku jirto hadda marka kow iyo tobankaas ilaa iyo sideed iyo tobankaas wiilasha ah soddon iyo labaatan iyo sagaalkaas ayaa hadda ka dhigato waxbarashada aan hadda ugu hayna barnaamijkan markii ugu horeysay aniga shiina ahaan ayaa isku abaabulay oo aan qabtay haddana waxaan micnihii aan dareemayaa maadaama aan marxalado badan aan kasoo kala shaqeeyey marxaladahaasna aan isii karo waa faa'iido badan baad ka gaartay ayaa waxaan ugu talagalay inaan la kaashado inta caqliga u saaxiibka ah waayo waxaan doonayaa barnaamijka aan sameeyay ayaa waxay tahay cunuga sawir baan ka qaaday mailkiisa iyo taleefonkiisa iyo nadaamkaasaan u sameeyey forumkaasaa ku jiraa marka waxaa weye waxaan ula tagayaa dadka isigi karo waxbay ka qaadan karaan ama barnaamijka way kaa saacidi karaan ayaan u geenayaa oon leeyahay laba iyo xalkeedaad iminaysaa ardaygan ilaa iyo heerka aan rabno sideedaad inuu dhameeyo sideedaadkiisa managa qaadanaysa oo ma bixin karta marka qaab noocaasa ayaan rabnaa oo isdhexgalka bulshada ah inaan wax oga raadino iyo qoladii kale oo naga caawiso laakiin hadda wax saacidaada ma jirto howlgalka iyo shaqada aniga iyo tinkayga dhalinyarta ah ayaa isku abaabulay ayagaana wado ayagaana hadda inay meel gaarsiiyaan rajeynayo marka aad wax soo qabato oo waxaad aad dadka soo usoo bandhigto ayaan isdhihi karaa bulshada way kula qaybsan kartaa laakiin wax aanan meel aad ku haynin haddaad maskaxdeeda aad keento dadku aad uguma baraarugayaan marka inaan halkaas shaqayntiisii aan kusma muuqaal ahaan iyo qaab ahaan iyo shaqadaan heerka aan kasoo qaadnay iyo heerka i joogto ayaan waxaan rabnaa inaan la wadaagno inta aqligu saaxiib aa dabcan waa barnaamijkani ma ahan ku ekaan doono degmada beled xaawe wuxuu gaari doonaa degmooyinka gobolka gabe insha allah bismillahi alkariim degmo walba waxaan ka fugi doonaa iskuulkaas magaciisu uu yahay waxna baro jiilkana raadi ayaan ka furi doonaa oona ugu talagalnay inay ciyaalka daraagiska ah iyo kuwa liidan oo wax wax ka bixiga waayey oo iska kaasabsan aqoonta sababta daran dadkaasoo dhan lagu aruurinayo oo xaruntaasi loogu talagalayo inayna waxna lagu baro nidaamka iyo nidaamka iyo macnihii bulshada qaybtooda inay ka noqdaan maadaama hadda ay tallaago ay ku yihiin si badan ay ku hayso ardaydani horta waxa weeye hadda qaabka aan ku wadno oo aan wax u barayno waxa weeye waa qaab ka duwan qaababka ee iskuulada ay wax u baraan waayo waxa weeye ninkaani hadduu cabseeye yahay oo cabseeye uu ka shaqaysto toddoba beri oo joogta ah hadduu si toosa u dhigto waxaan siinaynaa yuujisadii ayaan u galaynaa uu macnihii uu ku aadi lahaa uu kusii shaqaysan lahaa lixdan iskuulkaa la dhigaa maalinta jimcada ayaa ka bixiyay maalintaas jimcada ah waxaa la siiyaa ninka aana gelin toddobada shili oo si toosa ah ee waxbarashada u imaanayay wiilka sidiisa ayaa maalintaas jimcada ahaa loo gadaa oo la dhahaa abaalmarin baad u yeelatay horey isuso hadduu yahay mid shaqo baabuurka dhaqayay ama meelaha taagnaa uu yahayna waxaan sameynaa toddobadaas beri markay dhammaato ayaa waxaan siinaa lacag yar oo labaatan doolar ah oo nagu talagalnoon dhahana toddoba beri lixda beri sida joogtabaa u dhigatay maalinta oo jimca ah ayaad waxaad abaalmarin u dhigtay labaatankan doolar saasaan u dirnaa agoonta waxaan sameynaa reerka markaas ay ayaga ka soo sooseen oo aad u tabaalaysan ayaa waxaan ugu talagalnay raashin yar oo aad u yar oo laakiin qaybo badan siyaasia ah oo qaybo badan ka kooban inaan maalintaas ayadaa aan qaadno oon u geyno oan la wadaagno reerka iyo xulka inka soo jeedo agoonka oo tabarta marka waxaa marka taas taas taas ayaa saameyn waxay dayaasha inay ku dhiiradaan kuwan kalena ay ku dhiiradaan oo mar walba ay imaadaan waxbarashadii ay aad u istaagaan waxaa kale oo taas kusideeri ah barnaamijka aan u dhignay ama shuruucda u jirsan oo ardaygaan aan ku xanaaneynayno horey baaban ugu dhamaystay waxaan u sameynay lix bilood joogta hadduu ardaygaasi toddobada berisaas aan ugu talagalnay lix biloodna haddana waxaan ugu talagalnay barnaamij kale oo ah lixdaas bilood hadduu si joogta ah u dhigto uu maalin la goynin waxaa laga kafaalo qaadayaa bil bisha lixaad inaan biilka cidda oo dhan annaga aan qaadano oon la wareegin hal sano kumbuleed hadduu dhigto waxaa u taala haddana inay micnihii asaga uu shaqo dambe aadaynin hadduu nin shaqo ahaa haddii cid ay ku xariirtayna oo ciddaasi ay mar dambe ay waxba ku dhigaynin oo biilkeeda annaga la wareegeyn haddii uu laba sano si joogta a u dhigto waxaa barnaamijkanaga uu yahay inaan asagoo dhanbo day to day aan boodin ku xareyno isaas uu wax ku barto marka qorshahani waa daba dheer yahay ilaa iyo eydka uu ka gaaro maalinba ouna goynin ardaygaas isaga maalinna waxaan ugu talagalnaa xanaaneyn ka duwan kuwa kale ee wax baranaya marka tayadaas ayadaa ah markay arkeen ayay aada usoo bulsho daafiyeen ani hadda barnaamijkii inoo qorshaysnaa waxay ahayd diwaanka inaan ka gelayno baled xaawe lixdan arday lixdankaas aan ugu talagalnay tijaabo inay aan gaarsiino lixdankaasi markay kooskooda ay dhamaystaan ama meesha aan ka rabno ay gaaraan inaan haddana aan wixii kala hadlo laakiin hadda waxaad umalaysaa inay tiradu soo badanayso oo ay soo buux dhaafinayaan nin walba asagoo dacaamka ama waxa aan sheegnay iyo waxbarashada firiiga ah uu leeyahay fursadbaad haysataay kaga fay hadda wax dhaqaalaha hadda naga saacido haba yaraateen ma jirto waxaan furnay bishii sagaalaad ayaan furnay haddadaana annaga iswadno jeebka ugu badan annagu hadda naga socdaa anaga adaadinkaas annaga iskaleh siibo gaar ah baxaya hase ahaatee waxaan rajaynayaa isbitaalada iyo wejiyada aan dadka aan la isticmaalnay ama qaar kamid oon aragnay inay fursad noo noqon doonto inay nagala taabo qolo walbana waxaan ka codsanaynaa arrintaas inay garab nagu siiso oo dhegeysato codkanaga